asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal waa shan iyo labaatanka bisha juun sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada warka redio wardheer oo faahfaahsan wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya mudane cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa waxa ay gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka oo ay heliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee deegaanadaasi kasoo jeeda safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cabdi faarax sharaawi laqanyo fanaaniin iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne kusoo dhoweeyey dadka deegaanka oo si weyn u sugayay imaashiyaha wasiirka wasiirka gaashaandhigga ayaa markii uu gaaray magaalada beledweyne waxa uu warbaahinta u sheegay in safarkiisa uu ku wajahan yahay inuu kormeero islamarkaana uu dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka hiiraan isagoona sheegay in dhowaan xarakada al-shabaab deegaanada ay ka haystaan gobolka hiiraan laga xurayn doono sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa ugu mahadceliyey ciidamada amisoom ee ka socda dalka jabuuti qaabka ay ugu howlgalayaan gudaha deegaanadaasi isagoona sheegay in ciidamadaasi ay kala qaybgeli doonaan munaasabada xurnimada dalka jabuuti oo ku beegan toddoba iyo labaatanka bishan juun safiirka dalka jabuuti u fadhiya soomaaliya dayib dubbad rooble ayaa waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay kala qaybgeli doonaan munaasabada lix iyo labaatanka juun iyo weliba kowda luulyo isagoona dhankiisa sheegay in jabuuti ay tahay walaal wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay safarkan wasiirka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili ciidamada amisom ee dalka jabuuti ka socda ee ku sugan magaalada beledweyne ay sheegeen inay sii ballaarin doonaan goobaha ay haystaan islamarkaana ay dagaalo la geli doonaan xarakada al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole ayaa waxa uu tacsi u diray ehelkii weliba dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allah u naxariistee boqor cabdilaahi boqor muuse boqor yuusuf boqor cismaan oo ku dhintay dalka finland madaxweyne cabdiraxmaan faroole ayaa alla kaga baryay inuu samari iimaan ka siiyo dadkii uu ka baxay boqor cabdilaahi waxaana uu sheegay in ka xukuumad ahaan ay si weyn kaga tiiraadsan yihiin geeridiisa
bismillahi raxmaan iraxiim waxaa galintana soo gaadhay inuu geeriyooday allah u naxariistee boqor cabdullaahi boqor muuse wadanka dibadiisa ka geeriyooday waxaan jeclaan lahaa inaan gaarsiiyo tacsida eeladii caruurtiisii qaraabadii iyo dadka reer buntland dhammaantoodba geerida ku timi boqor cabdullaahi boqor muuse allah u naxariistee aad baan uga tiraanyasan nahay waan lagu isnaqaano macruuf nahay oo saaxiib nahay buu ahaa allah u naxariistee wadanka dibadiisuna maanta ku geeriyooday waxaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan heeladii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo caruurtii wixii dalka joogay dibadda jira intaba geeridaas naxdinteeda ku timi boqor cabdullaahi iyo dadka reer puntland iyo xukuumadda anoo ku hadlaya magaceeda iyo shacabkaba inay tacsidaas aan gaarsiinay ilaahay sabir iyo imaan ka siiya isagana u naxariisto inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun boqor cabdullaahi boqor keliya ma ahayn wuxuu ahaa siyaasigu ahaa oo ahaa nin wax badan kasoo qabtay dalka intii hore xukuumadii hore jireen looyar buu ahaa intii dabee lasoo qaxayna ismihii puntland qayb weyn ka qaatay maamuladii hore u jiray iyo nabadgelyada dalka ka shaqaynteeda intaba waxaa lagu xusuusada oo badan baa jira kullay aakhirada waa loo wada socdaaye ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo ha u nuuriyo
marxuum boqor cabdilaahi boqor muuse ayaa sidaa la sheegay waxaa lagu aasi doonaa magaalada qarno ee xarunta gobolka kalkaar iyadoona maalmaha soo socda meydkiisa laga dejin doono xarunta dalka ee muqdisho isimida iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa sidoo kale tacsi ka diray geerida allah u naxariista ee boqor cabdilaahi halka uu warkaasi idinkaga imaanayana waa rediyo wardheer kadib warar laisdhex maraya oo ku aadanay mid kamid a hogaamiyaasha xarakada al-shabaab oo ah xasan daahir aweys uu kasoo baxsaday magaalada baraawe oo maalmihii lasoo dhaafay laba garab oo ka kala tirsan xarakada al-shabaab ay ku dagaalamayeen ayaa haddana isa soo taraya iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in gobolada dhexe ee dalka soomaaliya uu gaaray isagoo wato ciidamo taabacsan qaar ka mid a maamulada ka arrimiya gobolada dhexe ee dalka waxay ka warrameen arrimahaasi maamulada ood wadaagtaha ee galmudug iyo weliba ximin iyo xeeb ayaa waxa ay beeniyeen wararka sheegaya in ciidamo uu la socdo xasan daahir aways ay gaareen deegaanadaasi kadib markii uu ka baxay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose halkaas uu doonka raacay sida la sheegay afyeenka maamulka ximini xeeb maxamed cumar hagafe ayaa waxa uu sheegay in banaabuur ay tahay in deegaanada uu ka arrimiyo maamulkooda uu gaaray sheekh xasan daahir aways wasiirka arrimaha gudaha galmudug ayaa isna waxa uu beeniyey in ciidamo uu la socdo xasan daahir aweys ay gaareen deegaano ka tirsan hobyo waxaana uu tibaaxay in wararkaasi ay ka maqleen saxaafada lama oga halka uu iminka ku sugan yahay xasan daahir aweys oo warar kala duwan ay kasoo baxayaan iyadoona qaar ka mid a wararkaasi ay sheegayaan in laga yaabo wadahadallo inuu la galo dowladda federaalka taas oo ay dhexdhexaad ka noqon doonto dowladda qatar wararkaanu ka helayno magaalada wajaare gobolka waqooyi barina waxay sheegayaan in halkaasi qaraxyo ay ka kala dhaceen xalay iyo weliba maanta qaraxyadan ayaa waxa ay u muuqdeen kuwa lala eeganayay ciidamada ammaanka dalkan kenya gaar ahaan kuwa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo iyana gaaray goob uu xalay qarax ka dhacay ilaa iyo hadda qaraxyadaasi maysan geysanin wax dhibaato ah sida ciidamada booliisku ay ku warramayaan xaaladda degmada wajeer ayaa waxay tahay mid degan inkastoo ay qabaan dadka deegaanka cabsiyo ku aadan tillaabo ay qaadaan ciidamada ammaanku kenya ayaa beryihii dambe waxaa saameeyey qaraxyo badan oo dalkeeda ka dhacayay iyadoona lagu eedeynayay inta badan xarakada al-shabaab oo iyana marar badan ku hanjabay in weeraro ay ka geysan doonaan gudaha dalka kenya warkii oo aad kala socoteen redio wardheer dhegeystayaasha qiimaha badan waa naga intaa warkan waxaa idiin akrinaya anigoo ah maxamed cusmaan tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa amaan allah